magaalada kismaayo xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay martigelisay dad badan oo dalka kusoo gurya noqday kuwaasoo qaxooti ku ahaa dalka kenya dadka kusoo gurya noqday dalka ayaa waxa ay ku nool yihiin laba xaafadood oo ku yaala magaalada tani kismaayo xaafadahaasi oo kale ah xaafadda new kismaayo iyo weliba xaafadda midnimo iyagoona ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso ilaa dhowr kun oo qoosa haddaba maamulka gobolka jubbada hoose muxuu gaarsiiyey oo uu qabtay muddadii ay dalka kusoo gurya noqdeen ilaa ay haatan marka laga hadlaya arrimaha bulshada waad garan kartaa dad aada u tiro badan oo toddobaatan kun kor u dhaafaya ay dalkii dib ugu soo noqdeen dadka asaga ah ayaga in boqolkiiba toddobaatan la siiyey guryo oo afar kun iyo dhowr boqol oo guri baa loo dhisay dadka asaga ah oo la dejiyey waxaa kaloo la sameeyey dadka asaga ah in biyo la geliyey waad og tahay in ay area kismaayo tahay meel biyuhu aada ugu badan yihiin haddana biyihii ilaahay cusbo ka dhigay biyahan hadda haad weyne la keenay yaa lagu xidhay muddadii dheerayd ee biyaha intay soo socdeen ee dhowrkii sanana dadka waxaa loo sameynayay wasaaradda biyaha inay biyo u dhaaminaysay dadka asaga ah run ahaantii waxaan qabaa dadaal aada u xoog badan bay dowladda jubbaland gelisay inay dadka asaga ah ay hesho maaragtay ay noloshoodii qaybahoodii kala bedelaa deegaankoodii hadday tahay iyo hadday tahay horumarintoodii iyo hadday tahay ganacsigoodii iyo wixigoodii waxaa loo dhisay suuq waad og tahay suuq weyn baa loo dhisay laba suuq baa la dhisay oo guryaha boqolka guri ah suuq weyn baa laga sameeyey haddana waxaa loogu daray maalgelin qaybtan soke waxaa laga sameeyey isa suuq weyn oo caalami ah waxaa loo sameeyey ayagana qayb toddobaatan iyo laba qol oo ayagana ah guutukaamo oo ganacsi ah ayagana oo iyagana layidhi ku ganacsada dadkaasoo ayagana loo sameeyey horumarin isbitaal caalami ah oo asagana looga dhisay meesha asaga ah dhammaan waxa weeyaan kaabayaashii dowladda oo dhan waa laga dhisay meesha ayadaa arrintii ayadahaydna dowladda weli kama daalin way wadaa